madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay kordhiyeen muddadii lagu ballamay in lagu soo gebagabeeyo doorashada baarlamaanka oo ku ekeyda shan iyo labaatankii bishii februari ama bishan haatan sii dhammaanaysay februari taasoo haatan loo bedelay islamarkaana laga dhigay shan iyo tobanka bisha maarj haddaba ballantan cusub ma la fulin doonaa warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste doorashada aqalka hoose ee soomaaliya oo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimid ayaa dhowaan loo asteeyey in lagu soo gebagabeeyo shan iyo tobanka bisha maaj ee nagu soo aadan waxaana weli jira walaac ay qaybaha bulshadu ka muujinayaan in muddadaasi la cayimay aanay doorashooyinku ku soo ilaan karin marka la eego caqabadaha ka jira deegaan doorashooyinka labaad qaarkood haddaba doorashada soomaaliya ma ku soo gebagaboobi kartaa muddada loo qabtay maxaase keenay inay dib uga dhacdo shan iyo labaatankii bishii februari oo ahayd muddadii hore loogu qabtay waa kan cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxaa doorashooyinkan maamulayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada marka laga reebo somalilan iyo beesha shanaad ama banaadiriga doorashooyinku wax qaabka ay u wadeena wuxuu ahaa qaab aada u qaldan waxaana madaxweyne kasta ama xitaa marka lagu daro ra-iisul wasaaraha laftiisu ay rabeen inay dad qaasa oo gaara oo iyagu ay danaynayaan inay soo baxaan taasaa marka waxay keentay inay waqti ku qaadato waxaan marka aan walwal badan ka qabaa in shan iyo tobanka oy hadda iyaku ay qabsadeen iyagoo ka cararaya ee cunadabatayntii uu maaragtay fiisooyinka xaggeeda uu ku dhawaaqay dowladda maraykanka ee secretary blinkan uu ku dhawaaqay ay aada uga baqayaan haddaba dhaqdhaqaaqa ama habeen dhawo shirka ay yeesheen taasay ku salaysnayd welina waxaa shaki iga jira in shan iyo tobanka inkastoo tirada hadda hartay ay yar tahay haddana waxay u baahan tahay in mas-uuliyad layska saaro dadku way daalan yihiin waxay uun rabaan hadda dadku wax uun maaragtay waxaad doontaan saad doontaan yeele dalka ka bixiya xaaladan uu ku jiro ee dhibaatadaas dhinaca kale axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in qabashada doorashada horumar laga sameeyey inta dhimanna lagu dhammaystiri karo shan iyo tobanka casho ee soo socota caqabadaha doorashadaas markii hore waxay ahayd muddada loo qabtay afartan shan shahid ayaa koobnayd waana iska caddeed inaysan muddada aysan aysan ku dhammaanaynin laakiin haddana saasay tahay waxaa la sameeyey horumar ku saabsan doorashada saad la socoto boqol kiiba toddobaatan kow ayaa la qabtay dhammaan kuraastii waxaa dhimanba labaatan iyo sagaal labaatan iyo sagaalkana waxay u badan tahay in shan iyo tobanka beri ugu dambeysa hadda la qabtay golaha watashi qaran uu heshiiyey lagu soo dhammaystiri karo halka caqabadeeda taagan waa arrinta garbaharey oo dowladda hadda xilligeedii dhammaaday madaxweyne farmaajo madaxda ka yahayna ay awooddii ciidan iyo maamul haysata magaalada garbaharey maamulka jubbaland waa awooddii sharciyada haysto aadna ay isku khilaafsan yihiin qodobka heshiiska heshiisyada lagu gaaray hadda shan iyo tobanka ber waxaa kamid ah in guddi xaqiiqraadin oo xafiiska ra-isul wasaaraha ka socda loo diro marka guddigaas ayaa go-aan kasoo gaari doona ma aqaano xitaa guddiga go-aan kasoo gaadhay iyo seventeen september heshiiskii todobiyi tobanka september sida laysku waafajin laysku waafajin doono laakiin hadda muddada dhiman oo shan iyo tobanka beri la qabtay iyo kuraasta dhiman waxaan isleeyahay aad ayaa loo loo qaban karaa siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in waxyaabaha ugu badan ee doorashada sii ragaadin kara ay tahay khilaafka ka taagan arrinta gobolka gedo sida uu ku waramayo brofesor sankor jaamac geyre garbaharey uma xanibna wax aan siyaasadda ahayn siyaasadda jubbaland maamulkeeda iyo federaalka bay u xaniban tahay haddii aan laga heshiin wayn wax ku heshiin waxaa soo waxay u dhacaysaa inay dhacdo doorasho aan lagu qanacsanayn ama qola boobto ama xamar laga boobo ama xagga laga boobo ama dad hebel boobaan ama dad hebel boobaan intaasoo idin lah midna uma adeegayso wadajirka dambe iyo mustaqbalka dambe ee jubbaland jubbaland waxay u baahan tahay inayn doorashadan ku kala dhiman arrinta gedo waxay u baahan tahay in si tolnimo ah iyo iyo iyo wadahadal lagu dhammeeyo oo heshiis lagu dhammeeyo ee aan leys maaragtay laysku ajalin doorashadan lix iyo toban kursiya sidaa darteed sidii aan hadda ka horeba soo jeediyey haddii madaxda ay khusayso arrinta gedo ay ka heshiin waayaan nooca doorashada u dhacayso doorashada ha ka harto gedo dowladda cusub ha loo daayo doorashada dalka oo dhowr jeer dib u dhacday islamarkaana ay fashilmeen jadwaladii loo asteeyey ayaa iminka loo qabtay wakhti kama dambaysa oo ku beegan shan iyo tobanka bisha maaj haddaba maxaa dhici kara haddii aanay muddadaasi ku soo gebagaboobin su-aashaasi ayaan hordhigay doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho haddii doorashadu shan iyo tobanka maaji dib uga dhacdo waxaa dhici kara wax kasta oo maaragtay dalkan aan dan u ahayn baa dhici kara waa marka koowaad horta waa lagu soo gabagabay karaa haddii daacad laga yahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho